afartan iyo siddeed wasiir oo isugu jira wasiiro wasiir ku-xigeenna iyo shan wasiiru dowle ayaa ka mid noqday wasiirada cusub ee koonfur galbeed soomaaliya kadib markii toddobaadkan madaxweynaha koonfur galbeed uu iskushaandheen ku sameeyey wasiiradiisii hore waxayna tani ka dambaysay markii xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ay ka codsadeen madaxweynaha koonfur galbeed in isbeddel golaha wasiirada ku aadan uu sameeyo tan iyo wixii ka dambeeyey maalintii axadda ee iskushaandhaynta lagu dhawaaqay waxaa soo baxayay eedaymo iyo dhaliilo loo jeedinayo madaxweyne shariif xasan sheekh aadan taasi oo ku aadan qaabka uu isbeddelka ugu sameeyey golaha wasiirada xildhibaanada koonfur galbeed qaar ka tirsan ayaa ka soo horjeestay golaha wasiirada iyadoo qaarna ay sheegeen in ay soo dhoweynayaan ibraahim maxamuud axmed ibrow iyo cabdirasaaq maxamed cumar waxa ay ka mid yihiin mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed waxayna sheegeen in rabitaankiisa madaxweynaha uu ku soo xulay golaha wasiirada cusub ee maamulka waxayna sheegeen in ay diidi doonaan islamarkaana ay codkooda siin doonin golahan wasiirada oo dhowaan baarlamaanka hortegi doona annaga iskushaandheynta aan madaxweynaha ka codsan jirna waxay ahayd in yani wax badan ay isbedelaan wasiirada qaarkooda oo yani wasaaradaha sidoo kale inay ayaga leeyihin ay u maleeyeen in la bedelo wasiiradii sidooda ugu soo laabteen kuwa kale hadda oo la keeno xildhibaanada ka mid a wasiirada laga dhigo wasiir ku-xigeen waxaasa laga dhigo wasaarada aan tayana lahayn oo qiimana aan lahayn marka isbedel maba uusan dhicin ba wasaaradaha la fiiri wasiiradii hore joogi jira lafiri meesha magacyo hadda meesha ka maqan yihin haddii kale ad arki doontaa marka wax aan ku qanacsanahay annaga shaksiyan iyo xildhibaano badanoo saaxiibadayda aana sidaasoo kale kuma qanacsanin raalina kama nihin waana ka hortegaynaa si sharci aana ka hortegaynaa golaha baarlamaankaana kusugayna annaga sharci dijaal baa nahay isagii baa la rabay inuu ilaaliyo isagii baa ku tuntay oo wixii lagu heshiiyey haddii waxaanan ahayn inihii meesha inta laga soo jeediyo haddana la yidhaahdo ha lagu dhaqmo waxaan u aragnaa annaga taasu mid caraajebag ah isagii rabitaankiisii had iyo jeeraale madaxweynaha inuu rabitaankiisi uu ku hadlo isaga wax allaalo wixii uu rabo uu ku dhaqmo ayaan u aragnaa sharcigana wuu ku tuntay isagaana sharci ilaaniye ahaa inkastoo xildhibaanada qaar ay ka soo horjeesteen wax kabeddelka lagu sameeyey golaha wasiirada koonfur galbeed haddana waxaa jira xildhibaano kale oo baarlamaanka koonfur galbeed ka tirsan oo taageersan macalin barre wuxuu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed wuxuu sheegay in uu taageersan yahay islamarkaana codkiisa uu siin doono golahan wasiirada isagoo sheegay in madaxweynaha koonfur galbeed marar badan ay ka dalbadeen in isbeddel uu sameeyo taasina uu sameeyey haddana ay soo dhoweynayaan maadaama isbedel aan codsanno isbedelna la sameeyey dee wixii la sameeyey waa soo dhoweynaynaa waxaa suuragale wax badan oo annaga aanan rabin inay ku jiraan laakiin de dadka moogtaha quluubtiisa lama oga daahirkiisaa la xugmiya annaga waxaan codsanay in isbeddel la sameeyo isbeddelkiina waa la sameeyey waana soo dhoweynaynaa golahan wasiirada iskushaandhaynta lagu sameeyey ayaa waxaa soo galay qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed waxaana dhowaan ay hortegi doonaan xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed si codka kalsoonida loo siiyo